barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha meyna waa sagaal iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka oo toddobaadkan aanu ku eegayno dhallinyarada iyo dhaqankii hore ee soomaalida nabayo nabayo nabayoy beesheenu waa beelceheboode yan subagallayga baadiine yan biilistuishiriine yan soo baxlay odhane haney buloy bax baxaney bullay ii bax waaw waxbayna soo xasuusisa gabadha dhinaca heesahana ismaaciil oo barnaamijka dhegaystayaasha waxaanu u haynaa
caashe dee aniga aad baad igu jilcin doontaa kolba heestan goordhow waqtigeedaanu soo gaarno sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba dhegeystayaal waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida
ururka daacish ayaa weerar xoog badan ku qaaday magaalada maarig ee u dhow xadka turkiga oo ay haystaan jabhadaha kasoo horjeeda maamulka bashaar al asad iska hor imaad hubaysan ayaa dhex maray maleeshiyaadka daacish iyo jabhadaha mucaaradka ah colaad xoogan ayaa u dhexaysa daacish iyo jabhadaha kale ee mucaaradka siiriya inkastoo labadooduba ay kasoo horjeedaan maamulka madaxweyne bashaar al asad urur u dooda xuquuqda aadanaha una kuurgala wararkan la xiriira dagaaladka waa dagaalka ka socda dalka syriya xaruntiisuna tahay dalka waa magaalada london ayaa sheegay in dagaalka ka socda maarig laga dareemayay magaalada xalab baarlamaanka dalka iiraan ayaa mar labaad guddoomiye u doortay isla guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dalkaas cali larijani ayaa lagu tiriyaa garabka muxaafadka ah ee siyaasadda iiraan waxaanay doorashadiisu ku soo beegmaysaa iyada oo garabka isbedeldoonka ah ee siyaasadda iiraan ay guulo ka soo hooyeen doorashadii u dambeysay ee la qabtay bishii februari ee sannadkan guusha cali larijani ayaa suurto gashay kadib markii xildhibaano ka tirsan isbedeldoonka ay tartanka la galeen guddoomiyaha maxamed reza cariib taasi oo fursad siisay garabka muxaafidka ah in ay guulaystaan
mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa dhinacayga fadhiya sidaad maqlayseen codkiisaba ismaaciil xuseen farjaro barnaamijka maantao kale aad sugtaan ee hibada iyo hal abuurka inoo haya ismaaciil barnaamijka hordhac yar naga sii cashay toddobaadkan waxaynu ku eegeynaa bal dhinaca dhallinyarada iyo dhaqanka gaar ahaan dee heesihii hore heesa howleedyadii waxyaabo kala duwan marka dhallinyaradii dhaqanka maxaa iska galay dhallinyarada sida ay uga warhayaan qaarkood baa wadamada qurbaha jooga dadka Hay.
qaybgelaya barnaamijka hay gaar ahaan codkii inantii aad maqlayseen oo kale dalka sacuudiga hay ayay ku sugan tahay waaw oo saad u gabiya ma- talo may ku dhalatay mise way- mise way tagtay saan filayo xilli dambay tagtay waa gartay waayo codkaasi markaad yara eegtid ah meelunbuu hidda raacaya iska daa hooya guriga fadhida aad iyo aad marka caashay bal waxaynu eegi doonaa dhinacyo kala duwan bal marka ugu horeysa een, cali ileeye oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa waxaan weydiiyey bal inuu sawir inaga siiyo heesaha dhinaca dhaqanka waa la ablaablaya waayo heesu way kala duduwan yihiin dee inagu hees markaynu maqalno ama dhinac xiliyadan dambe oo kale waxa xa- aynu xasuusanaa dee kuwan music ah waa gartay marka waxaa la rabaa iyadii oo laxankii xaafadaha uu saaran yahay ee dadkii meeshaa deganaa iyo dee heesa howleedyadii la- ay isku mala eh, maaweelin jireen marka shaqada la qabanayo dadku ama adhiga marka geela la f- eh, la samaynayo marka bal cali ilaaye ayaan weydiiyey inuu sawir inaga siiyo heesaha dhinaca dhaqanka ay soomaalidu isticmaali jirtay iyo abla ablayntooda inta uusan ka garanayo
hees dhaqameed oo dadka qaarna ay u yaqaanaan hees howleed waa heesaha ablaga soo gaadhka ah ee lagu madadaasho culayska hawshana la isku dhaafiyo lama garanayo heesahaas goortii la tiriyey ama ciddii tirisay toona balse waa heeso caan ah oo ku baahsan geyga soomaalida hees marka aynu leenahay waa ay ka duwan tahay maanso waayo heestu waa god maanso oo jiib jaan iyo luuq lagu kabay yacni gabay geeraar jiifto iyo wixii la mid ahba hees waa laga dhigi karaa waa marka laxan luuq ama muusigba la saaro sida heesahan casriga ah heesaha aynu now ka hadlaynaa waa heesihii dhaqanka ahaa sida kuwii waraabka geela ama samaynta hararka iyo wixii la mid ah dadka suugaanta gorfeeya siyaabo kala duwan ayaa ay u kala qaybiyaan hees dhaqameeda mar waxa ay yidhaahdaan waa hees howleed hees ciyaareed iyo hees caruureed mar kalena waxa ay u qaybiyaan hees guri hees guunyi ama hees geel hees gego ama hees ciyaareed afarta aynu soo sheegnay ee hees guri hees guunyo hees gego iyo hees gaban haddaynu soo qaadanno tusaale ahaan oo kale hees gurida hees gurigu waa suugaanta ay haweenku adeegsadaan inta ay ku foogan yihiin howlaha guriga dhexdiisa ka socda waa sugaan inay naftooda kaga fudaydiyaan culayska iyo canaabta shaqadu leedahay dhammaan shaqooyinka haweenku ay qabtaan mid kastaaba waxay u sameeyeen suugaan iyo heese kala jaad ah oo mid kastaaba cod iyo bad iyo dhadhan gooniya ay leedahay sida heesaha haanta heesaha kebedda heesaha aloolka iyo heesta cawska iyo kuwo kaloo badan iminka haddaynu tusaalahaan usoo qaadano marka haanta la lulayo ama cirta la lulayo heesta haanta waxaa ka mid ah heese badan bay leedahay deegaanada soomaalida mid walba dhinac gooni looga yaqaano laakiin waxaan soo qaadan karnaa gacantayda kuma tolanin gacalkayna ima siinin waa gorof aan xooleeyey oon guri ka soo
cashay tusaalahaan marka laga hadlayo guriga oo kale ereyga guri baa ku jiray En so- xilligan waxaynu xasuusanaa marka guri lagu yidhahdo daar baynu xasuusanaa daarta iyo meesha aad ku nooshahay aada iyo aad laakiin xilligaa hore dee gurigu ka duwanaa aqal soomaali buu ahaa marka de waa aqal soomaaliga iyo soo koray aada iyo aad aqal soomaaligu halkuu ku dhashay marka daartun halkay malaha ku kortay ku Dee dhawaanaysa halkan hay daartuna iminka waxyaabo yaroo kooban baa dhismaha daartu uu ka kooban yahay. wax dhex yaalla maaha halkaa laakiin waxaa la samayn jiray caws waxaa la samayn jiray kebedii waxaa la samayn jiray een, dhegihii loolkii een, mag- macna a- a- a- arrimo badan baa la samayn jiray arrimahaasoo dhanna gacantay dadku samaysan jiray waaw marka hadda waa iyagii iyo mashiino loo samaystay waa alwaaxdii iyo tiirarkii iyo birihii iyo shubkii iyo shamiitadii waxaasoo dhan hadda markaa bedelay oo lasoo dhoofsaday intaasna ku dar intanna iyagas marka marka ay samaynayaan oo kale heese kala duwan ayay u qaadi jireen tusaale ahaan amran xuseen cabdi oo iyadu dalka sacuudiga ku sugan bal a- iya- iyadan aan weydiiyey bal heese howleedyada aqalka loo qaadi jiro oo kale waxyaabaha ay ka xasuuto ismaaciiloo walaal ummad kastoo adduunka ku uumani waxay leedahay af iyo dhaqan u gaara sida oo kale soomaaliduna waxay leedahay af iyo dhaqan u gaara hees howleedyaduna waxay ka mid yihiin dhaqanka soomaalida inta badanna hees howleedyada waxaa adeegsada haweenka soomaalida waqtiyada ay hayaan howlaha kala gedisan ee nolol maalmeedkooda heesahaasi inta badan way kala gedisan yihiin oo mid kastaba waxbay qusaysaa sida aynu ognahay soomaalidu waxay leedahay aqal la yidhaahdo aqal soomaali aqalkaa waxaa lagu dhisaa agab kala gedisan sida cawska aloolka kebedda dhigta udubka loolka iyo xadhkaha oo mid kastaba laga sameeyo wax gooniya agabka aqal soomaaliga lagu dhisaa mid kastaba wuxuu leeyahay hees u gaara oo marka la sameynayo ay haweenka soomaalidu adeegsadaan inta badan heesaha ay haweenka soomaalidu adeegsadaan waa heeso fariin xambaarsan oo xigmadi ay ku jirto haddii aynu soo qaadanno heesta aloolka aloolka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aqal soomaaliga ugu wanaagsan ee ay ugu jecel yihiin haweenkuna gabadha aqal aloolla ku jirtaa waxay ka dhigneyd waqtigii hore gabadh daar ku jirta haddii abal aynu soo qaadanno heesta aloolka heesta aloolku waa hees fariin sida inta badan oo haweenka kale ku dhiirigelinaysa in ay samaystaan alool waxaana heesta aloolku odhanaysaa daah walaalkiisow duca wanaajow dabnooleeye duur qalihilow daah walaalkiisow duca wanaajow dabnooleeye duur qalihilow naaganda xidhaney doca dalooley ninkeedii dabayl roriyey naagandaaridhaney docad alooley wan loo dilay dugaan gurayey naagandaaridhaney docad alooley tuguu doonya dooyeyey
waan gartay cashe dee si wanaagsan baa loogu heystay sooma aada iyo aad xiliyadan dambena ismaaciilow aan kuugu dare een, gabdhihii soomaaliyeed way sii casri bay kasii dhigeen way sii wadeen way sii wadeen ila- ilaa lama sii dayn kara mogta maansadan sidana macaan aad iyo aad aroosyada heesaha loo qaaday ka mid noqotay markaasaa weliba een, marka gabdhaha shaashka loo saarayoo kale waa toddobadii ay tegina mayne tulmo shaasha loo saaro marka way soo socotay way soo socotay marka maansooyinka wanaagsan lama sii daayo aad iyo aad aad iyo aad marka dhinacyo kala duwan ayay u tiriyaan oo haddeer tusaale ahaan een, aqalkii baa lasii kala qaadayaa kebadii baa gaar loogu sii heesayaa een, cawskii baa loo heesayaa aloolkii baa loo heesayaa marka qaybo kala duwan baa marka hees- mid laga tegay bal mid walba mid kaale walba.
inteedii baa la siiyey welibana haddii la yisiraa gala cadaalad iga dhe
qoladaas way cadaalad badnaayo sooma aad iyo aad aad iyo aad mid waliba haddii hees gaara loo qaaday aad iyo aad bal qaybtana aan dhegeysan bal aynu mar kale ismaaciil oo soo qaadanno hees ka mida hees howleedyada ay haweenka soomaalidu adeegsadaan weliba markan waxaynu soo qaadanaynaa heesta kebadda kebaddu waxay ka mid tahay agabka lagu dhisaa aqal soomaaliga weliba aqalka kebadda lagu dhisaa wuu ka qurux badan yahay aqalada kale gabadha kebad samaysataana way ka sheegan tahay oo ka dhex muuqataa haweenka kale heesta kebadduna waxay ku bilowmasaa sidan geedba geedka u dheer laga garaaciyey galool mudhay mulaaxdiyey geedba geedka u dheer laga garaaciyey galool mudhay mulaaxdiyey xaabsatoy kabadey xadhig ma reebey allow bilis xilkeed qariyey naagta kabadalahey kaalin daraney adaankaydu sii dhiganey koronkor cuni mayno kariba mayne karuur geel ma lahayaayey baarqab waaseedo sariba mayne sagaal jiran irmaanayney sagaal jiraan irmaane inay kabadii haddii loo haysto waxaa jira caashay waxaa jira miyiga marka la joogo dhigaalka caanaha inta badan waa tade xoolaa la maali jiray ha marka reer miyigu xilligaa hore noloshoodao dhan way la soo bixi jireen waa garta marka kaydna waa inuu jiraa Xilligan- Haddii- iminka saliidan la doonanayo iyo waxni may jirin hay, subagooda iyo sixintooda iyagaa samaysan jiray way isku fillaayeen waa isku tashadeen midna waxaa laga shiili jiray hilbaha oo halkan la dhigan jiray midna caanaha laga saari jiray midna caanaha laga saari jiray Hay.
marka caanahoo kale haanta marka laga saarayo marka hore waa dee caanihii baa lasoo lisaya tusaanaa caanihii adhiga oo kale dabeedna waa la dhigayaa waa la dhanaaninayaa marka haanta oo kale marka waa inay gabar soo fadhiisataa ama hooyo soo fadhiisataa inta labada lugood dhexdooda la geliyo saas inta loo raxo Aad haddana iyo aad.
heesna loogu daraa aad iyo aad ila subag inuu soo baxaa la rabaa ma subagii ogta?
inuu soo baxaa la doonaya marka waa waana meelaha inta badan he- he- macnaha aan kolba anigu shakhsiyan aan ka heli jiray marka loo heesay oo waa garta oo dee haanta saa marka loogu marka subaga lasoo saara miyaa sigu jirta mise marka caanaha subaga laga saara inaad caanahaas cabto ciirta anigu caa- waxaan jeclaan jiray caanaha inta marka saa ay u kala baxaan intaan subaga la shiilin Ah.
ama la kala dhigdhigin isagoo sidiisa sidiisa yar inaan bal yaro waa dhadham kuwii lagu subkan jiray ismaaciilo absolutely bal haanta iyo heesaheedan aan eegno
sida caadiyanka ee la wada ogyahayba ilaahay ummadda soomaaliyeed wuxuu uu ku galladay xoolo nool xoolaha noolna soomaalidu siyaabo kala gedisan ayay uga faydaysataa haragooda cadkooda iyo caanahoodaba wakhtiyada uu roobku do-o sida aynu wada ognahayba waxa dhala xoolaha xooluhu marka ay dhalaanna caano badan ayaa laga lisaa haweenka soomaalidu waxay samaysteen haan loo yaqaano haanta caanaha lagu lulo waxa ay dhiteeyaan caanaha adhiga waa marka aan ku leeyahay caanaha ayay dhiteeyaan kuma jiraan caanaha geela inta badan waxa ay dhiteeyaan oo la lulaa caanaha idaha iyo caanaha riyaha habeenkii marka la dhilso waxaa lagu daraa caanaha in yar oo dana ah oo dhanaan waana la dhigaa oo waxaa loo yaqaanaa dhito ayaa caanaha loo yaqaanaa salaada subax xilliga waagu uu beriyo ayay haweenku waxay soo qaadaan haanta caanaha lagu lulo waxayna ku shubaan caanihii xalay ay dhiteeyeen oo gadhoodhay caanaha marka ay ku shubaan haantii oo sii culayd oo inta xalay la culay meel lasii dhigay ayay caanihii ku shubaan haantu waxay ka kooban tahay haan iyo daboolkeedii daboolka iyo haanta waxa u dhexeeya wax loo yaqaana lingax lingaxa waxaa laga diiraa geedka loo yaqaano galoolka diirkiisa sare weeyaan oo soomaaliduna ay ugu yeedho maydhax maydhaxdaa inta biyo lagu rido ama haweenku ay calaaliyaan ayaa waxaa lagu maraa furka haanta xadhigna korkaa lagaga xidhaa furka haantu wuxuu leeyahay dalool yar oo kalba laga eego caanaha in ay ay keeneen burcad iyo in kale haantaas haweenku marka ay lulayaan waxay u adeegsadaan hees loo yaqaano hees howleed oo kala gedisan subaga marka ay burcad ka keeni weydo inta badan haweenku mar way canaantaan marna way la hadlaan oo si yar bay ula hadlaan bal aynu soo qaadana heesahaa mid ka mid ah haanta loogu heeso gabadhii oo haantii ay burcad u keeni weyday ayaa haanteedii bay la hadlaysaa markaa waxay leedahay nafuudo nafuudo mafayoobiyo oogide fara kuguma yaalaane ma furtaa laga dhuuqay marka ay la hadlayso gabadhu waxay leedahay naafuuda naafuuda ma fayoobiyo ogi oo maanta caanamaad keenin farina kuguma yaalaano xadhigii laagama furfurin ee ma furtaa lagaa dhuuqay furtu waa daloolka yar ee haanta weeyaan ee daboolkeedu dalool yar buu leeyahay oo lagu gufeeyay inta badan maydhaxdii maydhax yar oo lingixii haanta laga jaray mar kale ayay haddana gabadhii la hadlaysaa haanteedii waxa ayna leedahay
markii la hadasho dee way u gabayda iyadu dee waxay leedahay dee haana i haanay bullay i bah ma garanaysaa waa waa haa- haantii baa loo sii heesaya marka waxay leedahay caanahani haddii ilaan saanna kaama muuqato oo raad in caanahani la furfurtayna meesha kama muuqato xaggee caanihii ka baxeen aad iyo aad aad iyo aad marka waxaa jirta dee reer miyigu noloshaasi iska haysan jiray oo bilaa haatan shidada ah bilaa shidada ah wax walba iyagaa lahaa heestooda iyagaa lahaa hawshooda iyagaa lahaa say u qabsana iyaga haatan waxaad maqashaa in badan qof dhegaysanaya heeso miisiga markaasoo dana wuxuu ku leeyahay waxaan doonayaa inaan isku madadaaliyo waa gartay berigaa hore dadku waxay isku madadaalin waxay leeyihin hadday fahmi waayaan tusaale ahaan haddii rab kale halka imika baadhi la qabto macnaa waxa lagu leeyahay baadhi baa la qabto cid baa lagu soo dhoweyna B- berigaa waxaa la qaban jiray ciyaaro dhaqameed inta laisu yimaadaa dhalinyaradu is aruursato cayaaraha nooc walaba iyagoo lala soo bandhigi aad jiray iyo aad.
oo halka weliba jaantii iyo jiibtan inta lagu daro dadku iska jimicsan jireen dhexdeeda haatan halka la yidhaahdo tusaale ahaan shi- xaflad weyn baa la qabanaya waxaa la leeyahay arrin heblaayaa laga shiraya shir jiraayad baa la qabanaya waxaasaa la yidhaha soo ma Ha, beriga hore alla barya waxbaa la samayn jiray markasta bulshadoo dhan bay isu iman jirtay marka la doonaya arrin xa- ama dee dhib- markay dhibaato dhacdana waa la samayn jiray alla bariga Een, marka wax laga ducaysanay marar kala duwan baa la samayn jiray mar baa jirtay dadku intay isu yimaadaan inuu jirin bartaynu iska alla barino dadkun reerkun ha isu yimaado aad iyo Macnaha aad inta- roob roob-doonna way yidhaahdaan oo Roobdoon marka way.
ilaahay sacbada loo goglanayo marka cali cali ilaahi ayaan markii waxaan weydiiyey bal maxaa keenay xilligan in isbedel macnaa dadku aanay u isticmaalin heesa hawleedyada iyo waxyaabaha la midka ah sidii waayadii hore
waa run iyadoo ay hees dhaqameed yihiin suugaan hodan ah oo afkeenna ka mid ah haddana waxaad moodaa in laga sii hayaamayo ama ay kaalinta ka riixdeen heesahan casriga ah ee hees muusiga loo yaqaano taana waxaa la ogaanayn karaa laba miduun kow goobtii laga tirinay ee miyiga waa laga yimi sidaa daraaddeed dee baahidoodiina dabcan waa isdhimaysaa sidoo kale facyowga dambe ee magaalada ama qurbaha ku kacaamay dhigaal ahaan laguma barbaarin barashada afkooda iyo dhuuxidda hodantinimada suugaantooda waxyaalaha aan laga guuri karin waxaa ka mid ah imika tusaale ahaan heesaha dhallaanka waayo dee magaalada lafteeda dhallaan baa jooga u baahan af soomaaliga in lagu barbaariyo
marka caashay bal intaasin maanta sawir guudun baynu waxaan ka bixinayn dhinacee waxaa laga yaabaa suuragal haddaynu waqtiyadan soo socda oo kale toddobaadka soo socda oo kale haddii aynu waqti u helno bal inaynu qayb ka mid eegno waayo qayb ka mid qayb kasta haddii la siraa yara eega iyadii baa dee si fara lama soo badan- koobi karo fara Isma- badan ismaaciil de barnaamijka maalin walba uu soo taagan yahay dhegeystayaashuna waxay mar walba kaa damcayaan ama ay rabaan ay filayaan in ay kaa helaan wixii toddobaadkii hore maqleen xiisaha lahaa wax kasii xiiso badan Waa taca- marka dee halka xiisaa waxaa looga marka waa loo tegaya yara caashay keedinaya xiisaa cawiskaa laga sugaya caashay
waxaa tahay barnaamijka hibada iyo hal abuurka ayaad la socoteen ismaaciil xuseen farjar ayaana isku soo duway halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatana waa xubintii cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan iyo xubinta ciyaaraha markan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horrayno dhegaystayaasha qaayaha lahow waxaa magaalada milaan oo ee dalka talyaaniga shalay lagu soo gebagabeeyey ciyaartii kama dambaysta ee ueva champions leaga faynalaha oo kooxaha madrid ka dhisan ay isaga hor yimaadeen ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan oo si weyn loo wada sugayey ayaa waxaa labada kooxood ee atletico madrid iyo real madrid ay soo bandhigeen ciyaar aada loo wada jeclaystay taageerayaasha labada dhinacna ay aada u soo dhoweeyeen waxaa ka soo qaybgelay mas-uuliyiin ciyaaraha kala gedisan caan ku ah iyadoo isla mar ahaantaasina dad aada u fara badan ay caalamka ka daawanayna ciyaartaasi ka dhacday gegada joseba metse daqiiqadii shan iyo tobanaad ayaa waxaa goolkii koowaad ee naadiga kubadda cagta real madrid u dheliyey sergio ramos caase ciyaarta oo ka dhiman wax aan dhammayn kow iyo toban daqiiqo u barbareeyey ciyaartooyga carrasco oo beddel kusoo galay kooxda kubadda cagta atletico madrid kana dhigay ciyaarta gool i gool inkastoo daqiiqadii siddeed iyo afartanaad qaybtii dambe markii laisku soo laabtay naadiga atletico madrid ay iska khasaarisay fursad ay ku barbareen lahayd naadiga kubadda cagta real madrid oo rigoore lagu galay ciyaartooyga fernando torres uu khasaariyey antonio grisman oo ku dhuftay birta hase yeeshee labada dhinac ayaa waxaa ciyaarta sagaashanka daqiiqa loogu talagalay ku dhammaysteen gool iyo gool soddon daqiiqo dheeraad oo lagu daray ayaan labada dhinac wax goola iska dhalinin naadiga kubadda cagta atletico madrid oo niyadda ku haysa guuldaradii kasoo gaartay gegada lisbon ee waddanka portugal sanadkii laba kun iyo afar iyo toban markii labadan kooxood mar kale ay isaga hor yimaadeen finalaha champions leaga ayaa doonaysa inay ka harsato hase yeeshee umayan suuragelin waxaana rigoorooyin shan iyo saddex guusha ku raacday naadiga kubadda cagta real madrid oo qaaday koobkeedii kow iyo tobanaad ee champions leaga tababara zinadin zidan ayaa noqday ciyaartooygii ugu horreeyey ee markaasi isagoo ciyaartooy ah ku guuleystay champions leaga islamar ahaantaasina sidoo kale tababare kooxdii uu kula guuleystay champions leaga uu mar kale kula guuleysto champions leaga sanadkii laba kun iyo labo ayuu ciyaaryahan zinadin zidan waxa uu kula guuleystay naadiga real madrid champions league kadib markii kooxda bayern munich ay isaga hor yimaadeen finalihii ugu dambeeyey markaas oo gool aada u qurux badan uu ka dhaliyey zinadin zidan isla mar ahaantaasina sabab uga dhigay naadiga kubadda cagta real madrid inay koobka ku guulaysato mar kale isagoo tababara ah ayuu haddana sidaasi sameeyey taasi waxay ka dhigan tahay inuu noqdo zinadin zidan nin ku guulaystay champions leaga isagoo kubadda cagta ciyaaraya oo hal koox weliba u ciyaaraya isla mar ahaantaasina hadda isla kooxdii uu champions leaga lugtiisa uu qaaday uu mar kale isagoo tababara uu u qaado koobka champions leaga atletico madrid ayaa mar kale waxay ku guuldaraysatay in ay champions leaga taariikhdeeda ay ku qorto iyadoo weli raadinaysa in ay champions leaga ku guulaysato hore waxay ugu guulaysatay koobab ay ka mid yihiin euruban league ama koobka qaaradda yurub laga ciyaaro champions leaga ka hooseeya iyo sidoo kale koobka kale ee markaasi kooxaha yurub ee kusoo guulaysta champions leaga iyo ueva cupka ay ciyaaraan diogo simoni tababaraha kooxda kubadda cagta atletico madrid ayaa hambalyo u diray naadiga kubadda cagta real madrid dhegaystayaal xubinta cayaaraha halkaas aynuu joogto
jamaal axmed cismaan aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi cayaaraha halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciilow waxaa noo soo socota hees dabacsan oo aadna u wanaagsan oo weli muusig aad u kululna lagu garaacayo heesta dee intii Marka- hore aad soo dhigtay baanba ka helay intaasaad aada uga heshay marka waxay leedahay een, jarka ma ridaayo oo jinka kuuma jebinayo marka s- eh, heestu jabay ku socotaa laakiin anigu waxaan sida ka- loogu luqeynaya aniga waxaan laakiin igu ka sheeg.
helay laxanka iyo siiqada ay ay heestu ku socoto marka waxaa ku luqeynaysaa laki xaaji wacays waa hees een, ah, afmaay lagu qaadayo waana weliba heesihii u dambeeyey ee aadka een, een, dadku u jecel yihiin oo weliba anigu si gaaran aan u jecelahay waa muusiga iyo laxanka iyo qaabka wixii o dhan baa is wataa caasha adigu eeg een, jarmakooridaw jinkama kinjibiyaw kinji- waa hees aad u macaan bal ma degeysatid waa-
codkaas laki xaaji aadan laki xaaji wacays wuxuu gabagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu afarta kulmayno waa caashucuud anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi sandheere oo idin leh sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.